بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waa microfonkii dubista cajaladaha ee alxuseyni ama alxuseyni islamic stereo and bookshop hargeysa halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa cajaladani oo xambaarsan zakaatulfitriga waxaana inoo soo jeedinaya walaalkan sheekh maxamed sheekh cumar dirir waxaanay daba socotaa cajaladani si hore aanu sheekha oga dubnay oo ka hadlaysay zakaatulmaalka cajaladan qaybaha dambe waxa aad kala kulmi doontaan su-aale iyo jawaabo soonka iyo zakada la xidhiidha
marka la eego zakaada fidriga macnihiisa waa zakada sababta ay ku waajibta ay tahay marka ramadaan laga afuro cinda alfidri min ramadaan oo sababta loogu magacaabay zakaatulfidr waxa weya afuridda laga afuray ramadaan la cunay raashinkii sidayn sheegi doono waktigay waakibaysaa waa marka ramadaan laga afuro masalan habeenka u dambeeya ramadaan kolkay dhammaato ee ciidda soo gasho waktigaasay waajibaysa waana sababta loogu magacaabay markaa zakaatulfitr marka la ega macnaha wey waxaa kaloo ay ku magacaabaan culimada fuqahada ahi zakada magacyo kale oo masala ay kamid yihiin zakat alru'uus waalriqaab waalabdaan magacyaashaana way leedahay zakada qooraha oo dee qoortii dadka ayaa laga qaadaya zakat alru'uus dadka madaxoodii baa laga qaadaya zakat alabdaan dadka jirkoodii baa laga qaadaya marka xagga xukunkeeda la eego mawaadiicda masel dee hadalka uga baahani waa dhinacyo dhowr ay noqonayaan ma maxay xukumkeeda masuna mise waa waajib xikmadda loo jideeyey maxay tahay zakaatulfitr qadarkeedu waa intee yaa lagu leeyahay yaase laga bixinaya ma la naqlin karaa dadkeebaa la siinayaa waktigay waajibaysaa waa hadma goormay addo tahay se goormay qallo noqonaysaa mawaadiicdaas oo dhan kolley waxbaynu ka odhan doonaa insha allah xukumkeeda kolka la eego waa waajib weye sunno maaha waa farad waa inay waajib tahay oo zakadii baa laba qaybooda zakaat almaal iyo zakaat ulbadan zakadii xoolaha iyo tii jirka qad aflaxa man zakaaha waqad khaaba man dasaaha man zakaaha qofka naftiisii nadiifiyey baa liibaanay iyada oo dee zakaduna ay soo geli karayso siyaabaha qofkuu naftiisa ku nadiifinayo waxay soo gelaysaa khud min amwaalihim sadaqa tutahiruhum wa tuzakiihim sadaqo ku nadiif aada ku nadiifinayso dadka ka qaad xoolahooda iyadoo laftigeeda xoolihii qofkumaa laga qaadaya madaxiisii ha ka bixiye waxyaabaha masel daliilka u muujin kara inay farad tahay waxaa kamid ah iyada oo nebigu calayhi salaatu wasalaam ay asxaabtu leeyihiin ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama farada zakata alfitr min ramadaana saacan min tamrin aw saacan min shaciir calaa kuli xorin aw cabdin dakarin aw unhaa min almuslimiina farad dabay leeyihin asxaabta nebigu sekadan waajib buu ka dhigay oo inay farad tahay ayuu tilmaamay min ramadaana min alfitri cinda ramadaan marka ramadaan laga afuro kolkaasuu waajib ka dhigay kol haddii ramadaan ay dhammaato waa waajib buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam sekadaa in la bixiyaa dabeetana asxaabtu waxay leeyihiin wixii dee waktigaa raashin ahaa un ayaa laga bixinaya sida maala timirtii baasha kale laydhaha shaciirtii oo heedii iyo qamadidii iyo kuweelahaas cidda laga bixinayana waa xadiidku wuu xusayaa oo waxa uu sheegay in addoonkii kii xorta ahaa labkii dhadigii kii yaraa kii weynaa intaba laga wada bixinaya laakiin ayaa min almuslimiina intuba inta o dhamiba min almuslimiina bay kamid yihin dadka gaaladaa maya waa muslimiinta un marka ereygan farada waxa uu dee muujinayaa farada wa alzama wa awjaba isku macno wey macnaheedu waa inuu yahay shaygan aanu sunno ahayn uu waajib yahay sidaasay dee u arkayaan culimada muslimiintuna xanafiyada nimanka la idhahdaa in yar waxay yaro kala qaadaan waajibka iyo faradka ayaa iyaga laba qaybood uga dhigan oo jumhuurta waa isku mid faradka iyo waajibka laakiin qolyaha xanafiyadu madhabta xanafiyada ayaa waxay leeyihiin faradka waxa udhaxeeya iyo sunnaha qayb la yidhaha waajib marka waa taqsiim mustalaxa ay iska leeyihin wey laakiin faradkii adkaa wey ee sunnaha qaabilay haddii haddaba zakadan la eego xikmadeeda waxaynu sheegnay qad dakarna alxukm wa hadi xikmatuhaa xikmadda loo jideeyey waxaa tilmaamaya xikmadaas xadiidka cabdillaahi bnu cabaas uu warinaya radia allahu canh xadiidkaasi waxa uu leeyahy farada rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam zakaata alfitr tuhratan lisaa'imi min allagwi waalrafat wa tucmatan lilmasaakiin waxaa nebigu waajib ka dhigay sadaqadan la yidhaahdo zakaatu lfitr iyada oo qofkii soomanaa duhura oo ka na ka nadiifinaysa wixii laga yaabo inuu ka dhacay min allaqwi waalrafas hadalkii bilaa macnaha ah iyo dembigii aynu badsanayni waxyaabahaasa ilaahay uu ku sifaynaya zakaat lfitr oo ay ku dhacays ay ku dhacaya waxa weeye markaa islaax qofka camalkiisii ay ku samaynayso sida had iyo jeer salaadu marka waxa dhacda dee qofkuu sahwi la yimaado maxaa la yidhahdaa raaci aakhira salaati salaada gadaasheeda sujuudu sahwi bay haytaa inuu raaciyo qofka marka halkii sujuudu sahwi uguma ogalaysaa qofka ilaahay baa kaga safaynaya burush bay noqonaysaa laga maryaday xikmadda labaad waxa weeyaan masaakiintana inay u noqonayso dee xaalad deg dega gurmad oo kale oo markaa ay waxay ku farxaan ciiddaasoo masaakiinta ducma ayay u tahay raashin labada arrimood bay isugu jirta marka alamru alawal yatacalaq bisaa'imiin fi shahri ramadaan waalamru athani yatacalaq bilmujtamac wa ishaaci almaxabati walmasara fi jamiici anxaa'i midhka hore waxa weeye qofkii soomanaa ayay soomkiisii hagaajinaysaa midhka labaadna mujtamaca ayay kalgacalka dhex abuuraysa iskuna soo dhaweynaysa oo dee waa waxay noqonaysaa masaakiintii wax la siinayo waayo yawm alciid waa maalin dadku ay faraxsan yihiin camalkaa ay soo guteen arkaan islaamka ka midana ay ku farxayaan marka masaakiintooda iyo kuwii maalka hayste iyo wax oo dhami farxaddaa way mushaarakeynayaan oo way ka qayb qaadanayaan labadaa xikmadood ayuu shaaricu ku tilmaamay zakaatulfidriga inay ka faa'iida yihiin haddaynu usoo gudubno sakaatufidrigii calaa man tajibu wa can man tajib yay ku waajibaysaa yayse ka waajibaysaa waa laba qaybood markaa qof ay waajib ku tahay in laga bixiyo iyo qof ay waajib ku tahay inuu bixiyo oo isna dadkaa ka bixiyo isaguna dee isku daro oo iska bixiyo haddii la idhaha yay ku waajibaysaa waxay ka muuqanaysa taas xadiidkii saxiixa ahaa aynu goortii dhaweysa soo xuseyni oo asxaabtu ay idhahdeen calaa kulli xurin aw cabdin dakarin aw unha saqiirin aw kabiir min almuslimiina cidda sakaata fidrigu ay ku waajibto ee laga bixinaya waa dadka intay muslimi yihiin qaybahooda kala duwan bale kii waalaa iyo kii miyirka qabay kii yaraa iyo kii weyna kii ragga ahaa iyo kii dumarka ahaa intoo dhan ba waa la isku wada daraya ee la odhan maayo un ha ka waajibto qofkii markaa isagu dee weyn ee qaangaada lana odhan maayo kii caaqilehe miir qaboo keliya laguma soo koobayo oo haddii xataa dadka qaarkood aanay soomaynin dee xikmaddii labaad baa meesha taallo o ah waxaan laga qaadaya inuu masaakiinta raashinu noqdo ayaa taasaa meesha joogta xadiidkaasina dee dhowr jeer buu soo noqnoqday oo markaas isagoo riwaayoon kala duwan leh dadka laga bixinaya inay dadkaa yihiin xadiidku uu tilmaamayo buu nabiga ka sugnaa calayhi salaatu wasalaam waxaa culimada qaarkood ay khilaaf yaro geliyeen ilmaha caloosha ku jira hal tajibu zakaatu lfidri cala aljaniin qofkii uurka ku jiray miyaa laga bixinaya sikadaa sakaatu fidriga culimada islaamku halkay u badan yihiin waxa wey inaan waxba laga bixinayn wax daliilaho dee kusoo arooray ayaan jirinta ah in laga bixinayo kii caloosha dadkan ifka jooga ayuuba wax laga bixinaya waxaa yeele waxa laga yaabaa dee qofkan meesha ku jiraa inuu uur noqon karo fiix noqon karo naqasba noqon karo waaba la arkay len dumaro uur laho intaasiba dee wax iska dhici kara wey dee xaqiiqadiisii lama hayo saa darteed dadkan jooga ifka unbaa laga bixinaya ee ibnu xasan sheekha la ydhaha daahiriya ayaa waxa uu leeyahay kol haddii uu gaadho waktigii ruuxda lagu afuufayey dee wax badan baa u waajiba buu leeyahy hadduu soo dhaco waa la maydhaya hadii cidi dabadda usoo tuurto oo isagoo nool uu soo dhaco magtiisii baa waajibaysa wixii u waajibayay qofka maydkaabaa u waajibaya saa daraaddeed dee waa qof weyn oo kalea loo arkaya mar haddii ruuxda lagu afuufo boqol iyo labaatan habeen uu gaadhay buu leeyahy waxyaabuu daliishanaya waxaa kamid a dee xadiidkan baa waxaa ku sugan nebigu sakaatufidriga wuu ku waajibiyey cala asagiiri waalkabiir ki yaraa iyo ki weynaa marka ka yar buu noqonayaa buuri oo xadiidka asagiir uu sheegay unbuu soo gelaya laakiin dee sagiir wuxuuna loo yaqaanaa kan yara ifka jooga kaana jiniin baa la ydhaha labadaasay kala leeyihi ama xamli uur ama kaa caloosha ku jira ayaa magacyaasha saa loo yaqaana salafka qaarkood ama culimada islaamkii hore qaarkood way ka bixin jireen oo cumaan ibnu cafaan waxaa suganay waxaa sugnayd inuu ka bixin jiray ka yar iyo kaweynaya urkaba abuqilaab oo kale waxa uu leeyahy asxaabta waa taabiciintu waxaa cajab gelin jiray inay urka laftiisa ka bixiyaan sulaymaan ibnu yasaar kadalik isaguna sidaasuu leeyahay laakiin sida xaqa ahi waa inaanu daliilba lahayn xamligaas oo dee laga bixinayo un dadka ifka jooga miyaa la shardiyaa nisaaq macnaheedu waxa weeyaan waa su-aal la isweydiinaya nisaaq masalan ma qofkii sakada bixin lahaa unbaa sakaatufidra bixinaya ila nisaabka xooluhu gaar buu ahaa mise qofka sakadan bixinaya nisaabka uu ku bixinayaa waa mid ka duwan kii xoolaha way jiraan culimada qaarkood oo tilmaamaya sakaatufidriga qofka bixinaya inuu yahay kii sakada xoolaha bixinaya kaasaa bixinaya bay leeyihin sida laakiin sugani waxa weeyaan nisaabkeedu inuu gaari oo aanu la mid ahayn kaa xoola oo qof aan siko xoolaad lagu lahaynba oon haysaniba inuu bixin karayo sababtuna waxay tahi waa si aynu soo tilmaanay inay tahi annahaa iscaf caajil gurma deg dega inay tahay baynu soo tilmaano markaa qofkii faqiirkaba iska ahaa wax raashinkiisa dheer maalintaa iyo habeenkaas bayn xusi doono haddii uu helayo dee nisaabkii wuu hayaa qadarku ku bixin lahaa sakaatufidrigii tan xadiidku uu leeyahy laa sadaqata ilaa can dahri khinan iyadoo qofku uu qani yahay mooye sadaqa laguma laha taa uu leeyahna waa tii xoolaha ayay noqonaysa laakiin tan sakaat fidriga iyada xaaladeedu waa iska gaar qofka faqiirka ah waxay ku waajibaysaa marka laba qeyb un la helo an yakuuna cindahu miqdaaruha faadilan can quutihi wa quuti man talzamhu nafaqatu laylat alciidi wa yawmi waa inuu hayaa wax dheer habeenka iyo ciidda waxa isaga iyo ehelkiisu cunayaan wax ka dheeraada waa inuu hayaa nisaabkeeduba dee waa intaa taasi waa nuqdad nuqdada labaad waxa weeyaan waa inuu dheer yahay baahihiisa kale masel gurigiisa gaadhigiisa kutubtiisa hadday ruux dumara tahay dahabkii ay xidhanaysay waxyaabahaas oo dhan waa inuu dee ka dheeraad yahay oo kuwaas iyaga wax iyo xataa kutubtii uu qofku iska lahaa kutubtii dee akrisanay markaa kuwayaalaha hadduu hayo laakiin wax lacaga iyo aanu haynin nool kale oo xoolo ah waxba kuma waajibay wa shuruudu wujuubi zakaati cala alfaqiir sababta faqiirkaa marka ay ku waajibayso shuruudihiisa kuwaasaa kamid a wax dheeraadahun ha hayo taariftiisa dheer maalinkiiyo habeenka ciidda haddii dee aan taa hayninna isagaaba kamid noqon kara dadkii fuqarada ahaa ee la siinayay qofkan waxaa kale oo masaa'ilkaas ka mid ah deynta waktiyaysan qofkii kama hor joogsanayso sakaatufidrigu inuu ku waajibo الدين المؤجل لا يمنع زكاة الفطر dayn haddii lagu leeyo ood wakti ay ku xidhantay sanad kadib ama bila kadib baa lagaa doonaya iminka wixii aad haysa sakaat fidriga iskaga bix oo waxba ha odhanin waxaan u diyaarinayaa daynta marun baa markaa la horreysiin karaa daynta oo waa marka lagu qabsanayo marka daynta qofkii loo qabsanayo bay tahay intuu iskaga bixiyo inuu sakaat fidrigiina iska dhaafo oo dee xaaladeedu waa mid iska gaara nebiguna iska bixiyinbu odhan jiray asxaabta ridwaan ullaahi caleyh iyo ummadaba laakiin waxba umuu xidhi jirin qaydkaa isaga ah inay daynta iska bixiyaan waxba taa shardigamuu dhigi jirin waxaa laga bixinaya qadarka la bixinaya muxuu noqonaya miqdaaru lwaajib wa mima yakuun midal qadarkeebay tahay zakaat fidriga in la bixiyo raashinka se laga bixinaya waa kee qadarka laga bixinaya waa ku xadiidku sheegay asxaabtu waxay leeyihiin ridwaan ullaahi calayhim farada rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama zakaata alfitr min ramadaana saacan min tamrin aw saacan min shaciir alxadiid rawahu ljamaaca qadarku nebigu waajib ka dhiga waa saac saacaasina waxa uu noqonaya xagga mathal bariiska oo kale marka la eego iyo raashinka laba kun iyo laba boqol oo ganaa meelaha ayay ku sheegeen qolihii miisaamay saac waa waktigii nebiga shaygii makiilka ahaa ee sida hadhuubka oo kale ayuu ka dhignaa markaa shay wax la bara ayuu ahaa oo dhiilka oo kale sidiisa ah dabadeed markii la miisaamay meelaha ayuu garaam ahaan ku noqday laba kiili iyo rubuc kiile meelaha laba kun iyo laba boqol oo ganaa marka la idhaha waa dee wuxuu noqonayaa labada kunna laba kiile labada boqolna malaa waa wax udhaxeeya nusrada aduu rubuc kiile meelaha wax ku dhowey intaasay tahay inuu qofku iska bixiyo raashinka culimada qaarkood baa dee yidhaahda saacaa barhkii oo kiiliya xoogaay ahoo raashimada qaarkood raasha qumxiga la yidhaahdo oo kale ayay yidhaahdaan laakiin inagu ma isticmaalno de qumxigaas waxaynu isticmaalnaa bariiska iyo raashimadaas iminka aynu isticmaalna quutulqaalibka wey abu xaniifa isaga oo qowlkii mucaawiye daliishanaya uu nisfu saac tilmaamaa ma laga kordhin karaa talow intaa muxadadka ah ise dembi bay noqonaysa bacdu lmaalikiya baa sheegay qofkan sekada bixinaya in aanu intaa dhaafinayn laakiin daliilumay soo aroorin oo daliilumay keeninta ah wuxuna yidhahdeen waa cibaado tawqiifiya wey intaa la sheegay waa in la bixiyo marka laakiin sugani wuxuu noqonayaa cibaado ha ahaato laakiin waa cibaado dee lamida sekadii iyo waxyaabihii maalka cibaado maaliya wey dee darteed inuu qofku siyaado ku daro waxay u leedahay un khayr iyo wanaagunbay u leedahay ziyaadada uu ku dara xayla waa sadaqa sunaaha uu bixiye haddii aytani tii waajibkahay tahay kordhinna uu ku sameeyey qofkii dee dheeraadkaasi wuxuu noqonayaa faman tatawaca khayran fa huwa khayrun lah qofka khayr siyaadsada dee khayr bay u tahay xajka marka ilahay uu ka warramayo saaca qadarkiisiina sidaasaynu ku xusnay oo afar mud baa lagu tilmaamaa saaca afar jeer oo gacmaha la daro oo intoosaa gacmaha loo daro dabeetana lagu shubo saas meel loogu shubo arbacatu amdaad markaa dee dadka mudkoodiina waa kala tegsan yahay oo qof gacantiisa way yaraan kartaa qofna way weynaan kartaa markaa dee sida dhexe qowlka sugane waxa weeyaan in garaamkaasu lagu xisaabtamo asaa ugu dhow dadkiila way kala tegi karaan xaggii gacmaha ilaa shan rodol khamsatu ardaal ayay tilmaamaan fuqahadu shan rodol markaa kolkeenii horeba shantaa rodol un baa lagu xisaabtami jiray rodol madoobaheeni oo isaguna ku dhawaa laba kiile iyo bar meelaha waa iska fiicanta waxyar baaba dheer weliba qadarkan aynu sheegnay laba kun iyo laba boqol oo garaam inta la bixin jiray waxaabay dheerayd xoogaababay dheerayd jinsiyaasha la bixinaya maxay noqonayaan sekada lagu bixin karo ilaa sideed shay ayaa axaadiista nebiga ku sugan in lagu bixin karayo sekadan zakaat fidriga oo sideedaasiba raashinka ay ka mid yihiin waa inta riwaayaadka kala duduwan kusoo aroortay wey timirta baashaa la yidhaahdo shaciirka heediiyo waxaas weeye sabiidka baalkan la ydhaah iyo aqidko goroorhkiya iyo qumxiga qamadida iyo salt baalkaa la yidhaahdo addura iyo hadhuurhka iyo arabukidoo dee iyaguna israacsan asnaaftaasa axaadiista kusoo aroorto dee waktigii nebiga la isticmaalayy oo lagu bixin jiray sekada haddaba ma intaasu bay tahay in lagu daayo mise dee wax intanba haddii aan la cunayno dadku ay wax kala cunayaan waa lagu bixinaya culimada islaamku waxay leeyihiin dee dadka raashinkoodu uu yahay intan waxaan ahayn dee kay cunayaan bay ku bixinayaan oo xataa haddii hilib iyo caana uunuu yahay dadkaa raashinkoodu dee kuwaasun bay wax ku bixinaya illa waa xikmaddu nebigu garoorhkaba uu yidhi ha loo bixiye garoorhka waa raash waa waa caano iyoo la engejiyey oo sidan caanaboodhaha laga dhigay oo laakiin dee aan laga saarin subagii canaboodha subagii baaba laga saaray kuwan subagoodii bay leeyihiin dabeedna waa lagu engejinaya markaa sidaasaa lagu bixinaya maca iyagoo caanaha saa u engegan oo dee caanahan kale ma aqbali karaan dhigaal iyo oli ee kuwani way aqbali karayeen in la dhigo marka xataa hadduu raashinkoodu hilib u noqdo waddadaa raashinba haysan ay noqdaan hilibkii un lagu bixiyo weeyaan bay leeyihin waa xikmadan aqidka loo jiray innagoo kale dee waxyaabaha markaa iminka qaalibka inoo ah waxaa kamid a bariiskii iyo daqiiqdii iyo baastadii intaba dee qaalibayi dadku way isticmaalaan markaa kuwayaalahaasuma laga bixinaya qabadidoo kale ma badnaa la odhan karaa dadku intuu karsado qaalib uma wada aha ee waa wakti wakti uun qabadida iyo hadhuurhka iyo iyadoo dee la ridqo oo laxooxya waxaa lagu darsada mooyaane waa laga qaalibsan yahay oo waa laga badan yahay marka run ahaan dee loogu tago dadka bariiskaasoo kale un bay tay in lagu bixiyo quutalqaalibka laftiisu dee wuxuu noqon karaa ma ma wuxuu noqonaya qofku sanadka wixii uu cunayay mise ramadaan wixii uu cunayay mise habeenkaa ciisa wixii uu isticmaalaya ramadaan wixii uu isticmaalay unbaa u badanaya kolka waktiyaasha ay waajibaysa sekadu shayga qaalibka beredka oo in la isticmaalo kaasunbaa u badanaya xagga qiimaha muxuu noqonayaa xaaladiisu intee kaashun la iska bixiyo intoo laba kiliyo barhka qofka la qiimeeyo dabeedna in kaash la bixiyo waa sidee hal yajuuz aw laa masale dee culimada islaamku ay hore uga hadleen weeyaan oo ikhraaju lqiima in la bixiyo lacagtaas culimada islaamka intooda badani ma ogola iyagoo dee nusuusta u raacaya axmed ibnu xambal baa la weydiiyey radia allahu canh raximahu llah ayaa lay bal ka waran zakaat fidriga haddii lagu bixiyo qiimaha aan waxba la bixinin raashine laakiin kaashka un la bixiyo oo dadkii un la qiimeeyo qof walba laba kiiliyo barhkiisii dabeedna sisaa lagu bixiyo markaa waxa ihi akhaafu an laa yujzia khilaafa sunati rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam waxaan ka cabsanayaa inay gudi weydo oo ay ku fullaan weydo waana sunihii nebiga khilaafkiisi sunihii nebiga ma waafaqsana bu uhi markaa taas markaa ninkii la hadlayay baa waxa uu leeyahay hadda dadka qaarkood waxay leeyihin cumar ibnu cabdilcasiis kaana yaakud lqiima khaliifkii shanaad ee ummadda muslimiinta cumar ibnu cabdilcasiis ninkaasi qiimuhu qaadi jiray baa lagu yihi hadda cumaroo baltaa iyada axmedow taa ka waran ba markaa axmed nahjad adag buu ninkii kula hadlay waxa uu leeyahay aniguna qowlkii rasuulkaan idiin sheegaya idinkuna qowlkii cumar baa ii sheegaysa ninkaa cumar ibnu cabdilcasiis la yidhaahdo farada rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama zakaata alfidri saacan min tamrin aw shaciirin aw akid taasi xadiidku ahaayo raashmadaasaa la sheegay atiicu llaha wa atiicu rasuul ilaahayna waxau ihi ilaah iyo rasuulka ateeca markaa axmed dee waa madhabkii waa saaxib lmadhab gedabka lahaa wey xanaabilada saasaanay ku raacsan yihiin malig iyo shaafici waxaa markaa soo qaadanaya un abu xaniif iyo qolyo kale ku raacsan baa sheega qiimada iyaguna midkay ka duulayaan wuxuu leeyahay masaakiinta jecel oo xagga lacagta marka la eego iyo raashinka waxay jecel yihiin bay leeyihiin masaakiintu lacagta oo dee u fudud ama waxyaabo kaleba uu siisanaya midka laakiin meesha yaallaa waxa uu yahay waktigii nebigaba calayhi salaatu wasalaam lacagtuna way jirtay raashinkuna waa jiray weliba lacagta jirtayna waxay ahayd tii qadaadiicda ahayd ama fidada saafiga ahayd bay ahayd iyo dahabkii weelahaasaba lacaga la isticmaali jiray kaa dee may soo aroorin inuu nebigu lacag ku bixin jiray saa darteed dee ishkaalkaba inuu qofku ka saaro wixiisa aanu gelinin markaa bayn albayn ee uu ku daysta raashinkaa wey innaga waliba dee fursadda kale jirtaa waxa weeyaan maanta dee dadku waabay sika wada qaadan karayaan dadkan masaakiinta la sheegaya ee baana sikada la siinaya waa qaadanayaan raashinkii qoladan xataa sheegay lafdigooda in qiimaha lagu bixinayo shardi bay raacinayaan oo ah in miskiinka aanu u dheef badnayn raashinku hadduu raashinku u dheef badan yahay waa in la siiya shardiga labaad ay raacinayaan waxa weeye haddii nafcigiisu marka raashin lagu bixiyana qoyska wada gaaraya bay idhaah marka lacag lagu bixiyana qof keliya uu ku quusanayo iska qaadanayo dee anaguba waa idinla qabnaabay ilah raashinka lagu bixiya marka hadal odaygii haddii loo dhiibo lacagtii jaad baab u siisanaya adeenkaasu ku shidanaya laakiin haddii raashin loo dhiibo reerku muhaarka u geynaya markaa waxay ku wanaagsan tahay in raashinnimada lagu bixiyo ilaa nafcigiibaa marna noqonaya qoyskii baahnaa wada gaaraya marna wuxuunu gaarayaa qofkii keliya ahaa oo dee aanu dhaafayninba haddii ay lacag noqoto sekadan haddii aynu nidhi waa waajib mataa tajib waktu waqt lwujuub walikraaj goorma intay waajib noqoto in la bixiyana ay sidaynu xadiidka kusoo arkayna waxaa ku jiray farada rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam zakaata alfidri min ramadaana zakaatfidrigu nebigu farad ka dhigay min ramadaana mintani waxay tusinaysaa ibtidaaye wey macnaha marka ramadaan laga soo gudbo wey habeenka ciiddu markuu soo galo bay farad noqoto iyo intaan la tukanin salaada ciid intaa ka dhaxaysee farad tahay in la bixiyo saasay dabeetana asxaabta ridwaanullaahi calayhim ay leeyihiin gelinka salaada ka hor buu nebigu sidaa ku bixin jiray zakadaa iyada ah markaa intii hore waa la dedejin karayo dee ibnu cumar iyo maalin ama laba cisho ka hor bay bixin jireen ciid maalin ka hor ama laba ka hor bay sii qadimi jireen haddii la iska sii qadimo dee qofkii uu ka boqo inamaba wixii ka kala yaacaan ama hadhowtaba uu haleelkiisu xumaado way culimada islaamku aqlabiyad fara badan baa tilmaamaya dee sekadan inay la mid tahay untii xoolaha markaa ramadaan dhexdeedaba la iska sii qadimi karo ama maalmaha ciidda ka yaro horeeya iminka waktigan aynu marayno oo kale waajibkii oo la gudanayana way noqonaysaa haddii habeenka ciidda la bixiyo aada bay usii fadli badan tahay iyaduna midhka kale runtii meesha ku jiraa waxa uu yahay sideed yaa la siinayaa oo lagu bixinaya liman tusrafu zakaatu lfitr waxaa lagu bixinayaa sideedii qole ilaahay uu ku sheegay inay qaadanayaan sakada xoolaha inama asadaqaatu lilfuqaraai waalmasaakiin waalcaamiliina calayha waalmualafati quluubuhum wafi riqaab waalgaarimiina wafii sabiili illahi wabni sabiil dadkaasaa la siinaya oo iyadiiba waa seko markaa sekadiina halkaasma lagu bixinaya markayse culimadu isweydiiyaan wuxuu yahay ma sideedda qolaba in la wada siiyaa mise qaarkood unbay tahay in lagu gaabiyo sida dee masel fuqaradii iyo masaakiinta oo kale markaa culimo badani waxay tilmaamayaan ood mooddo qowlka raajixa inuu yahay min xaysu daliil in fuqarada iyo masaakiinta laga fuur yeelo oo axaadiidta waxaa kusoo noqnoqonaya maalinkaa socodkiisa ka kaafiya in layihi uqnuhum can tawaafi hada alyawm maalinkaa wareegiisa masaakiinta ka joojiya dawarsiga haynaga joojiyeen bal xataa ka qayb qaateen oo mid waliba jeebka in wax ugu jiraa ha ogaado oo waxu yaallaan gurigiisa waa mid waxaa kale oo ku jira aynu soo marayna tucmatan lilmasaakiin in la yidhi masaakiinta raashin ha u noqoto dadka asnaaftii kale lama soo qaadin labada arrimoodba meesha way yaallaano xadiidka ka muuqanaya oo waxaa laga yaabaa haddii dee iyaga lagu daayana inay wax buuran u noqoto hadii dad badan uu qofku sakaad surigiisii ku baahiyana inay tahay wax yar galaan galaan uu gaadho Waa in dadkaa baahan un bahashaa la siiyo la iskaga soo koobsado yaan la siinaynin zakaat fitriga oo dee laga daynayaa waxaa laga daynayaa qofkii markaa kafirkaa waa ko murtadkii faasiqii qofkii isagoo xoolo lahaa kii shaqaysan karaya iska fadhiistay ubadkii waalidkii zawjadii sideedaa qolo midna la siin maayo marka la leeyahay qofkani waa qof gaala dee waa mucaadi lilislaam isaga islaamkiibuu kasoo horjeedaa kaa isaga waa laga daynaya murtadkiina waa ka adee ilaha iyo diinta iyo caaya gaaloobaya faasiqa laftiisii yataxadda almuslimiina bifisqi oo faasiq iska cadaystay fisqigii oo laga yaabo inaanu wax tanaasula lahayna laakiin uu dee fisqigiisii kusii wadu kusii dheeraanayo isaga laftiisa lama siinayo bay leeyihin aimadu iyo kii maalle dee qofkii maalle ee qaniya mar hadduu maal leeyahay oo uu qani qani yahay sadaqadani dee isagay tahay inuu bixiyo laakiin ma aha kii qaadan lahaa isagu qofkan dee isagoo kasab iyo shaqo helaya shaqaysan karila caajiska iska fadhiya isaguna kalqani un baa loo arkaya laa taxilu sadaqatu liqaniyin walaa lidii mirati sawiy oo nabiga ale calayhi salaatu wasalaam sakadani uma banaana qofkii xoololaha qaniya iyo qofkii shaqaysan karaya lidii mira lidii quwa sawiy midee quwadiisu dhamaystiran tahay oo aan waxba jirhkiisu qabin ee shaqaysan karaya haddii markaa waalidkii uu bixinayo awlaaddiisii siin maayo haddii awlaaddii ay bixinayaanna waalidkii siin maayaan maxaa yeelay dee waxay iyagu isku leeyihiin inay ismasruufaan oo midibo ka kaleu ku leeyahay biilkii mada hadduu waalidkii baahan yahay de waa inuu weladku aanu sake ku kharajinin uu biiliyaaba haddii sidoo kale uu markaas ka baahani ubadkii yahayna dee waalidku hadduu waxayaha siiyo sakada uu ku kharajin fuqaraa lbaladi awlaa waxaa kaloo meesha yaalla dadkan fuqarada wadanka ah ee baahan ayay tahay in lagu horreysiiyo ee halkaa lagu ciidayo jooga oo iyagii lagu horreysiiyo o awlawiyadda la siiyo ayaa runtii aada iyo aada u wanaagsan mar haddii nebigu calayhi salaatu wasalaam ee sida uu u bixin jirayna ay sida ahayd oo madiine cidda joogta unuu siin jiray uu yidhina maalinkan wareegiisa ka joojiya dadkan ay wareegayaan oo ka kaafiya ducma iyo raashin ha u noqotee haddii halkii laga naqilo oo laga raro xikmadii baa meesha ka baxaysa markaa magaalada lagu bixinayo dadka jooga dee la siiya haddii aanay markaa baahnayn ama baahidu meel kale ay u badan tahayna dee halkaa in loo raray noqonaysa loo gudbiyo zakat lfat inahaasaa markaa masaa'ilka ugu muhiimsani runtii ay noqonayaan wixii kalena dee wuxuuna iska noqon doonaa bal ilaa inta waktiga ka hadhay su-aalun bay noqonayaan soomka iyo kusaabsan sekada
sidaa sheekhu sheegay qaybaha dambe ee cajaladu waxay noqon doonaan su-aalo iyo jawaabo haddaba iyada oo cajalada lagu duway masjid gudihii dadkuna ay qofba intuu meel istaago uu su-aasha ka weydiinayo sheekha oo aanay suurtagal ahayn in ay cajaladu wada qabato su-aalaha iyo jawaabahaba wuxun bay cajaladu inoo duuftay si fiican inoogu qabatay jawaabihii marka si loo helo su-aalo iyo jawaabo isku beegan dib ayaan u qoray su-aalihii waxaananu ku beegnay jawaabahoodii su-aasha koowaadna waxay tahay sheekh maxamed waalidku ma aabbaha iyo hooyadunba mise awowiyaasha iyo ayayooyinkuna waa ku jiraan
hewa waalid marka la leeyahay dee wuxuu noqonayaa aabihii hooyadii awowgii ayeeyadii kuwaasoo dhami waa waalid oo dhammaantood dee waalid un wey su-aasha labaad dadka fitriga laga bixinayaa maxay ka kooban yihiin ma caruurtaadunba ma caruurtaada iyo shaqaalaha ma cidda aada quudisaa bal sheekh maxamed naga jahiltir
bismi illaahi raxmaan raxiim dadka laga bixinayaa zakaat fidriga waxa weeye dadka horta biilinayso ee biilkooda waajibka kugu yahay sida asalkii iyo faracii iyo walaalihii asalkii iyo faracii dee waxaynu uga jeednaa ubadkaagii iyo kuwii ay sii dhaleen faraciina waa aabbihii iyo hooyadii iyo ayeydii iyo kuwaa wey iyo wala dadkii a walaalaha ahayde ee iyaguna guriga kula jooga ee wax kula cunaya ee dee mas-uulka aad ka ahayde wixii biilaad tini kuwaasay tahay in sakadii laga bixiyo oo dee waa dadkii aad markaa xaaskiina waa ku jira su-aasha saddexaadna waxa weeyaan dadka aan kula joogin ee meel fog kaa jira ma bixinaysaa fitrigooda
kuwa debadaha jooge maqan dee kolley hadday dad waaweyn yihiin nafaqadooda lagagumabale way ka baydhay kole hadday dad mas-uuliyiin oo qaangaada yihiin oo dee iyagay tahay inay shaqaystaan ta dad waxaysta hadday yihiin dee iyagaa iska bixinaya ama laga yaaba inay dee biilkiiba kusoo tuurayaan marka inay adigaba kaa bixiyaan haddii ay doonaan oo dee uba wakalato intaad fagas u dirto oo silaa idinkaa waxeeye anigana iga bixiya iyo idinkuba waa iska waa jaa-is wey
su-aasha afraad waxa weeye agoonkii hantiyarowga ahayd ee walaalkaa dhalay biil joogta ana aanad siin jirin fitrigii ma siin kartaa waa fitrigaagiiya
haddii ay xoolo leeyihiin ku filan agoontaasi oo dee biil ugu filan iyaga lama siinayo laakiin haddii dee aanay wax ku filan haysan fuqaradii unbay noqonayaan fuqaradii bay noqonayaan la siinayay muxuuna loo eegayaa un ixtiyaaj baahi ma jirtaa baahidaasi kole dii ay jirto biilkoodiina aan lagugu lahayn dee waad siin karaysaa inaad dasay noqonaysa
su-aasha shanaad fitrigii ayaan qaybiyey oo qeybna aan lacag ka dhigay qeybna raashin ka dhigay sidaasi maygaga baxayaa
si aada bixiso sida ay ku socoto ina ilaahay aqbalo haddii laakiin aanad weli bixinin raashinnimo unu rog
su-aasha lixaad nin sooman baa laba midh oo kinina liqay markii la yidhi waar miyaanad soomanayna waxa uu ku jawaabay soomba igama jabin arrintiisu ma sax baa ninkaasi
a taa miduu eg buu ii sheegay nin kaleo ahaydeen inuu macnaha kiniinka soo qaaday macnaha uu geliyay carabka hoostiisa malaa adigu antibayn iyo wuxuu yahayda kiniinada qaarkood baa yaro milma oo halkaa carabka hoostiisa intuu geliyay macnaha xumad jabin oo kale iska noqon kara marka isagu dee wuxuu ku daliishanayaa dee wixii oo buuran maan liqin laakiin way milantay marka way ka hadlaan culimadu waxyaabaha masel aan isagoo buuran la liqine laakiin intuu afka lagu qabto milma sida nacnaca iyo nabaadka iyo milixda waxyaalahaas oo kale kiniinka haddii afka aad ku rido isagoo candhuufta un raacayna dabeed uu milmo inuu soomkii jabinayo dee fuqahadu tilmaamaan oo laga warrama maxaa yeele wixii dee waa wax la taaban karayo oo haddii aanad dee isagoo milmay cunin isagoo buuran aad liqi lahayd dee raashimuu noqon lahaa marka wixii oo uu kala kaxeeye weye makana marka uu ka jabinaya isagu soomka
su-aasha toddobaad qofkii rabadaan dhexdeeda dhintay miyaa fitri lagu leeyahay
qofkii rabadaan dhexdiisa dhintay miyaa fitrigiisi laigu yeelanaya wey su-aasha waxaa shardiya inuu laba qaybood oo waktiga kamida qofkani koobsado qeyb rabadaana iyo qeyb ciidda ah labadaa waa inuu soo wada gaadho oo dee min ramadaana ayuu nebigu leey calayhi salaatu wasalaam bisha ramadaan ayaa laga marka laga afuraya waajibaysa marka haddii aan de qofka ciiddiiba soo gaadhin min ramadaana maaha waa fii ramadaana buu qofkii dhintay ramadaan dhexdeedu dhintay marka dee inaan sekadii lagu yeelanayn bay tilmaamayaan fuqahada iyagoo xadiidka daliishanaya kol haddii ramadaan dhexdeedu dhintay oo ciiddii aanu soo gaadhin laakiin ilmihii yaraa ramadaan aakhirkeeda dhashay oo kale dee waa ku waajibaysaa qofkii dakaatfirigiisa inuu ka bixiyaa waa waajib wey waay
su-aasha sideedaad xaruur baan meel galbeedkaasiya ka beertay warqad baan diray oo waxaan idhi haruurkaa ka bixiya fitrigii la igu lahaa fitrigaas saa ma igaga gudmayaa
kol haddii dee uu yahay haruurku raashin hagaagsanoo kii dee ay cunayeena halkaa dee dadku wixii ay beertaan bay kollay dadka beeralaydu qaaliban cunaa markaa kol haddii reerkii haruurka hayay uu yihi bixiya waa soconaysa maxaa yeelay isagiina wakiilbay ka noqonayaan oo sekadii xoolahaba dee inuu cid u dira caruurtiisa oo kale ee dadka mas-uuliyiinta ah ee roonroon inuu idhaahdo inaga bixiya sekadii xoolaha way u banaanay markaas sikaasdirigiina inuu idhaahdo matalan isagoo dee reerkii raashinkii haya oo uu ka yimid anigiiyo idinkaba inaga bixiya sikaasdirigii intuu waraaq u qoro dee wuxunay noqonaysaa wakaalasha isagii mas-uulka ahaa uu wakaashay dadkii uu ka bixinayay qaar ka mid a waa wax iska banaan way xaas ku wakiilan karaa inamadiisa waaweyn buu wakiilan karaa hablaha waaweyn inuu idhaha inaga bixiya markaasaasi way iska ansaxaysa
su-aasha sagaalaad sonkorta ma lagu bixin karaa fitriga
sonkortu maya sonkortu macnaha quut ahaa raashin ahaan baa loo isticmaalinay waa faatihay oo iyadu raashin ma noqotee waa dee sharaabun wey
su-aasha tobnaad qofkii aan waxba haysan fitriga ma lagu leeyahay
waynu soo sheegno maalinkaa dee ciidda iyo habeenkaa wax dheeraada waa inuu haysto oo waxuu cuno wax ka dheeraada laakin de isagii haddaanu waxbaba hayn labada ah de waa kan faqiirkan laleeya hala siiyo wey qofka
su-aasha koob iyo tobnaad nin miskiin ah oo aan lacag ku lahaa ayaan ku idhi sakaatulfitrigeygii u qaado lacagtii aan kugu lahaa taasi suuragal ma tahay kaatufiriga dee waataynu sheegnay nidhayaa lagu bixinin lacagta raashinkaa lagu bixiyo markaa qofkii dee intuu lacagtii ka qaadan raashin haw siiyo dib ha ugu celiyo
ninkan la siinayaa waa su-aasha labiyo tobnaad ninkan la siinayaa fitriga haddii uu helo wax quutalyoomkiisa ka badan maalinta iyo habeenka wax ka badan haddii uu helo isaga laftiisu fitrigii ma bixinayaa
kan la siinaya hadduu hayo oo dee qadarkii uu hayo aynu sheegnay waa ku waajibaysa ha qadarkii macnaha sekadu lagu yeelan laha waayo ninkaasa
su-aasha saddex iyo tobnaad qofka aan siinayo fitriga ma inaan u sheego oon ku idhaahdo kaasi waa sakaatulfitrigeygiiba ayaa waajib noqonaysa mise waan iska siin karaa un aniga waxba usheegin
waxba niyadun baa shardiga inama alacmaalu binniyaat inaad niyooto marka inaad waxba usheegto inay sakaatufidrigii tahay waajib maaha bay leeyihin aimadu laakiin niyada qofku waa cinda alikhraaj markuu bixinayo waa inuu niyoodaa inay sakaatufidrigii tahay hadduu daa usheegana waa iska fiican tahay iyadana si aanu markaa qofkii isugu muujinin isagoo shaygii faradka ahaa siinaya inuu wax kala siiyo sadaqa tatawuca inuu siiyo waa inuu isaga sheega qof oo u dhahdaa waa zakaat fidrigi waayo
su-aasha afar iyo tobnaad haddii adiga lagu keeno fidri ma sii bixin kartaayo fidri ahaan adiguna naftaada ma isaga sii bixin kartaa
qofkii haddii la siiyo xoogaa zakaat fidriya oo in doora ay u noqoto de waxaa iska macruufa inuu hayo wax ka dheeraada wixii raashin ahaan labadaa cisho ugu filaa wax ka dheeraada inuu hayo oo ay soo baxeen baa macruuf sidaa darteed de waanu isna wax iskaga bixiyaa inu iskaga sii bixiyin bay dee noqonaysa la odhan maayo kol haddii adigiiba aada qaadato dee bixin maysid la odhan maayo waayo de wax kabiyad buu hayaa waxuu ka soo hadhayaa raashinkiisa a
su-aasha shan iyo tobnaad haddii qofku aanu fitrigii bixin wax la-aan awgeed oo waktigii fitriga aanu waxba haynin maqalla ahaan baa loogu yeelanayaa ama si kale haddaynu dhahno su-aasha shan iyo tobnaad haddii qofku waktiga la bixinayo fitriga aanu waxba haynin qalla ahaan miyaa loogu yeelanayaa oo maqalaynaya ha dhowto
qofka qalaynaya sakaat fidriga waxa weeye qofkii ka gaabsaday inuu bixiyo isagoo haya madal isagoo helaya igaanu bixinin oo dee ilaa salaadii ciidda intii la tukinayay ee la tukanayay ayaanu bixininba ka nebigu ka hadlaya calayhi salaatu wasalaam man addaaha qabla qabla asalaa fahiya sadaqatun maqbuula waman addaaha bacda asalaati fahiya sadaqatun min asadaqaat qofka salaada ka hor bixiya waa sakaatulfidri ansaxday buu nebigu leeyahy laakiin salaada kadib hadday u dhacdo waa sadaqo kamida sadaqooyinka macnaha dee waajibkii uu qofku gudanayay iyo ajrigii uu lahaabaa ka lumayo markaa qalun bay isaga dhacay qofkan qalaha lagu leeyahayna ma aha qofkii kolkii hore aan waxba haynin ee laga doonayay sekada laakiin waa qofkii waxaye bixin waayey
su-aasha lixiyo tobnaad waktigan maadaama aanay jirin dowlad islaama oo soo urursay sekada haddii qofka baaca mushtarkii intuu bakhaarkiisii iyo hawlihiisii ama meelihii ay waxu yaaleen uu dad u diro uu yidhaahdo soo xisaabiya oo tiriyo isku hagaajiya dadkaasi ma noqonayaan qoladii aayaddu sheegtay ee walcaamiliina caleyha qoladaasi ma noqonayaan dadkaasi uu ninku dirtay baac mushtarka ahi iskii u dirtay
alcaamiluuna calayha waxba qeyd maaha in nin mas-uuliya imaamadu diro waa qofkii sekada ka shaqaynaya kii xaasibka ahaa iyo kii xerada xoolaha u oodayay iyo kii ururinaya iyo kii isu keenayay marka halkii imaamku uu ka dirayay hadduu dee ninkii xoolaha bixinayay sekada sidaa ad sheegtay uu xisaabtii qaar u diro uhaa idinku hebelow meheradii soo kala rafac oo idinku xisaabiy oo kala habeey oo dabcan walcaamiliina caleyha habey way ka shaqeeyeen shaqaali unbaanay dee kamid ihi iyaga lafdigooda markaa qorigii way qaadan karaan walcaamiliina caleyha soo ururintii iyo kala hagaajintii iyo qaybintii iyo tawsiicintii iyo wixii kale hadii ay qaabileen hawsha qabashadeedii way way dee ku dhacday saa darteed way way soo gelayaan oo qorigii way qaadan karayaan sekada waay
su-aasha toddobiyo tobnaad haddii waalidkay oo meel kale jooga anigu aan ka bixiyo laba qof oo kaleoon walaalnahayna ninba meeluu ka bixiyo oo sidaasi aanu saddex meelood ka bixino zakaatufitrigii arrintaasi maxay noqonaysaa
manaa su-aashani waxay udhigan tahay waalidka iyagiibaa nagii ubadka ahayn baan saddex nin baanu kaga bixinay waalidka iyadoo la isogay dee midun baa farad u dhacay labada kalena sade waa saada khayr weeye hal midna wuxuunu noqonayaa faradkii labada kalena sunun bay noqonayaa waman tataawaca khayran fa huwa khayrun lah wey qofkii khayr kororsaday khayr bay unoqonaysa waa iska ansax wey
su-aasha sideed iyo tobnaad haddii nin odaya u yimaado oo uu yidhaahdo zake isii warna aanan haynin waxa la yaalo waxa uu yahay zakada ma siin karaa
horta kolley de islaam una run sheeg bale islaam una uga qaado midda kale tacriifuhum bisimaahum bu lahay masaakiinta astaamahoodaad ku garanaysa nin dee tijaari iyo maskiini kolle waa yar kala duwanyi de wax shaki haddii aanu kugu beernayn oo muujinayo qofkan inu xool ahayd ee uu kuriniyo waan baahana lisaa'ili xaqun wain jaa calaa farad nebigu waxa u leeyahy qofkan su-aasha weydiinaya dee xaqiisuu leeyahay marka dee qofkan saa'ilka ah ilaahay siiya unbuu leeyahy qur-aanka asaa'il unbaad ku arkaysa iyo alqaanica walmuctar markaa gol hadduu su-aal usoo banbaxay baahida sheegtay iska sii
su-aasha sagaal iyo tobnaad qof aan soomini zakaatulfitrigii ma bixin karaa oo isagoon soonkiiba soo soomin haddii uu yidhaahdo zakaatulfitri waan bixinaya arrintaasi ma tahay wax macquula oo diinta ogoshahay
laba waajib bay ahaayeen amaba saddex waajib waajibkii salaadu ahaa midna kii siyaamka midna kii zakaatufidriga isagaa kaana dee in soo qaleeyaa laga doonaya isagoo caasi ahoo dambiilaah ayuu dee bishii rabadaan ka tegay haddii wax cudurdaar aanu lahayn ha soo qaleeyo bishii rabadaan dee waa laga doonaya kanna ku celin mayna dee masaakiintun baynu uga qaadayna waajib laga doonaya buu isaguna ahaa oo sidiisa kolleyba dee u saarnaa isagana dee hadduu hayo waa laga qaadaya masaakiinta la siinaya laguma celinayo
su-aasha labaatanaad qof soon qalla ah lagu leeyahay shawaalka ma qallayn karaa
macnaha su-aashani waxa weeye haddii qofkii qalla rabadaana lagu leeyo hore bishii shawaal shawaal ma qallayn karaya macnaha sideed ujeed wuu qalayn karaya wax laga doonayaaba waa qale wuu soomaya sunaha
su-aasha koob iyo labaatanaad haddii aada qof siiso zakaatulfitrigaagii oo isaguna qaad iyo sigaar iyo balwad ula dhaqaaqo zakaatulfitrigaagii ma noqonayaa mid kaa baxay adiga laftaada oo maadaama qaad iyo sigaar lagu cunay ma kaa gudmayaa
zakada aan siiyey buu leeyahay macnaha hadii uu saad ula dhaqaaqay kolka horun bay ahayd inaad iska hubsato dee aad ka ilaaliso qofkan macnaha dee ka ku haboon inaad siiso laakiin kol haddii gacantaada ay ka baxday adigana marka hore aanu kuu sheegin dee inuu siisanayo waxaa balwadda inuu la kacayo aanu kuu sheegin aad kolka dambuun dee ay taal dhacday waxa weeyaan ilaahay sadaqada aniga niyadaydu way wanaagsanayd waa sidii kii siiyey marna zaaniyada marna kii saariq ahaa baabkiisa markaa kol haddii kolka hore adigu isagoo waxaan samaynaya aanad ku siinintaa ee marka dambe oo arrintaa ula kacay dee ilaahay aqbalon laakiin marka hore aynu nidhi ha ka fiirsado qofku sadaqada ama sekada meesha uu ku bixinayo inay tahay meeshii ku haboonayd iyo in kale waa ninkaa taagan
su-aasha saddex iyo tobnaa laba iyo labaatanaad qofbaas hoosay guriga oo madow dabadeedna wuu iska suxuurtay markii uu dibadda usoo baxayna wuxuu ogaaday waktigii uu cuntada cunayeyba inay waaberigii ahaydoo aanay ahaynba waktigii habeennimada ee loogu talagalay in aanay suxuur soo dhaafin markaa ninkaasi soonkiisu muxuu noqonayaa maadaama uu xaqiiqsaday waktii aanay cuntada u banaanayn inuu suxuurtay
horta dee aayadda qur-aanka marka la eego ilaahay waxa uu leeyahay wakuluu washrabu xataa yatabayana lakum alkhayط alabyadu min alkhayط اlaswadi min alfajr cuna oo caba ilaa inta ay kala cadaanayaan iftiinka iyo madow marka ay kala cadaadaanna ka joojiya sidaa awgeed hadii qofkii khaطaani uu ka yimid oo gaf ay uga dhacday aimada qaarkood oo sheegayaa way jiraan inuu soo celinayo maalinkaa isaga xayla waktigii ilahay u qabtay baa dhaafay qaarkoodna way tilmaamaan khata haddii ay rufica can ummati alkhatau wanisyaanu wama sukriu caleyh khata bay uga dhacday bay aimada qaarkoodna leeyihin qofkan isaga ah mar haddii aan u katin ay gaf uga dhacday waa laga saamaxayaa saa darteed soomkiisu wuu u jiraa ayay leeyiin labadaa qowl baa maaragtay culimadu ay masaladaa xagga hore ka sheegaan ramadaan marka laa xaraj baan odhan lahaa hadii uu ishkaalkaasi yimid inuu maalinkaa dib usoo qalnaydo kol haddii dee wakti cad oo iftiin ay noqoto qoraxdii soo dhowda
su-aasha saddex iyo labaatanaad ninbaa baabuur ku safray isaga oo aan soomanayn safarkaasi awgeed ayaanu soonkiisu soonla-aantiisaasi ay ahayd dabadeedna baabuurkii waa la qalibmay ninkiina sidaasu ku dhintay miyaa kafaaro lagu leeyahay
a safarkiibu ku dhintay maya kafaaro laguma laha waxaa yeele ruksad buu dee qofkani lahaa ruksad baa ilaahay uu siiyey qofkani marka uu musaafirka yeeso dee aayadda qur-aankaaba ku cad inuu iska afuro oo iska cuno saa darteed wax kafaaro lagu yeelanayaa ma jirto tan kale aad sheegaysay ah qofki isagii oo xanuunsanaya ayuu soomay dabeedna markaasuu la suuxay ha iska cuno maalin dambe ha soo qalleeya isaguna kol haddii uu suuxay oo dee bishii ramadaanna ay ti faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayaamin ukar maalmo kale unbayse inuu soo qalleeyo iska afuro dee kole du soonkii xejin waaye oo nebiguba markuu lahaa calayhi salaatu wasalaam laysa min albiri asiyaamu fi safar wuxuunu arkay dee nin isagoo sooman la suuxay oo dabeetana lagu ururay oo markaasu i maxaa ku dhacay markaasu idhahan isagiioo sooman buu isagoo musaafiroo ayuu soomanaa markaa wuxuu i dee socdaal lagu soomaa samafalka kama mid ah ila qofku markuu socdaaliye ama uu buko dee intuu ruksada ilaahay ka faa'idaystay inuu maalmo kale soo qalleeyo wey waaye sheekh
su-aasha afar iyo labaatanaad nin xoog leh oo dee xooggiisii iyo caafimaadkiisii qabaa haddii uu shaqo waayo oo meel uu ka shaqaystaba uu waayo zakadii ma ku baxaysaa
kole marka masalada laga warramayo waxa weeye dee qofkii waa inuu shaqo helayo elebelow shaq soo shaqo tag baa lagu leeyahy adna halkan aad iska taqsiisanta oo aada iska fadhidaa mushkiladii waa taa qofkii haddii aanu shaqo helayn ilaa idankii kuulinaha ahaatee shaqa aanu haysanin markaa xooggiiste waxba maafacayo waxa weye laba arrimood markay kulmaan qofkii oo xoog leh isla markaana shaqo helaya markuu ka fadhiisto maxaynu wax ku siinaa isagiibaa habsana ee kolka baahi jirto xoog ba hal ahaado shaqadiina aanu haynin dee markaa in la siiyay noqonaysa
su-aasha shan iyo labaatanaad qof dumara ayaa waxay leedahay caruur baan hayaa anigu aan dhalay caruurtaasi aabahood waa maqan yahay wax biilana uma soo diro zakaatufitrigoodiima aniga ayaa layga doonayaa inaan bixiyo
ta horeysa waxa wey caruur aan dhalaydaan hayaa aabahoodna wuu maqan yahay bay tidhi saasa aabahood waa maqan yahay waxba uma soo direen aniga laygu leeyay waxba ruuxa dumara laguma laha ruuxa dumara sakaatufidrigeeda wuxuunu la mid yahay ka caruurta marka wuxuuna wada saaran yahay zawjka zawjkii bay tahay inuu bixiyo afada biilkeedii iyo sakaatufidrigeedii iyo kii caruurtaba marka haddii isagii uu dayacay iyada waxba laguma leh haddii iyadu waxhaysatana keedun baa waajib ku ah keeda ayuunbaa fuqahada qaarkood ay leeyihiin dee ha iska bixisa iyadu laakiin kaa caruurta iyo ka ninka waxba kama saarna wallah su-aasha lix iyo labaatanaad waxaan haystaa daqiiq baaniya galay oo aniguba aan isticmaalo oo aan cuno haddaba daqiiqdaasi baaniyuhu galay ma iskaga bixin karaa fitrigii
ha daqiiq dee daaniya galay bay tiri ayaan haystaa aniguba aan isticmaalo dee kol haddii iyaba ay cuni karayso isticmaalayso oo dee raashinkii ay isticmaalaysa inay tahay wax kalena dee aanay haynin ha ku bixiso laakiin haddii waxyaabo kale ay helayso ilaahay uu u sahlay oo dee haynteedu ay fiican tahay miskiinka taa ha ka dayso oo hasi hasiiso waxyaabaha kale wanaagsan haddii laakiin qofku uu tan un hayo wax raashina iyadun buu ka bixinaya laa yukalifu llahu nafsan ilaa wascaha
su-aasha toddobiyo labaatanaad afar baanu nahay bay yidhaahdeen afar qof markaasi fitrigii ma isku celceshan karnaa oo lababa labada kale ma siin kartaa
macnaha fidrigaa dee laisku celcelinaya wuxuu xanibaya xaqii miskiinka ayuu xanibaya waxaa laga yaabaa inuu qof quri un maanta midkiisa la wareejiyo maya mid waliba keeda ha bixiso mid waliba keeda ha bixiso si ay u kala socoto masaakiintu ay u helaan zakaat fidri fara badan oo markaa ay dheersan karaan
su-aasha siddeed iyo labaatanaad waxay daba socotaa iyadu su-aal hore oo ka hadlaysay ninkii sheegayey in galbeed uu hadhuudh uga baxay oo markaasi uu doonayay inuu reerkii u dardaarmo oo uu yidhaahdo halkaa hadhuudhka yaalla fitrigeyga ka bixiya haddaba sheekh maxamed haddii nin waliba uu yidhaahdo anigana meel heblaaya waxoogaa hadhuudh iga baxeen ama waxoogaa yar hanti ay taallaayo oo nin waliba sidaasi markaa uu ku dardaarmo isagoo halkanba ka heli karaya hargeysaba ka heli karaya masalan ba wuxuu iskaga bixiyo fitrigii hadduu nin waliba iska xawiilo yidhah meel heblaaya waxu dardaarmay oo halkaasi waxii yaallaan arrintaasi suuragal ma tahay
horta dee qofkani markanuu ka maqan yahay xoolihiisa hadduu cid wakaasho xoolihii ag joogta dee waa daw oo waa sharcigu waa u ogolyahay oo inuu yidhaahdo xoolihii halkay joogaan intuu la hadlo idinkuna iska bixiya ana iga bixiya wakiilashay noqonaysa zakadii hadduu laakiin halkanba ku hayo dee halkana ku bixiyo waayo taa waxaa dhici kara in wixii warkii aan ugaanin waxaa dhici kara in laba furin waayo markaa kol hadduu helayo oo halkan ku bixinayo caruurtii maqnayd iyo isagaba halkan kaga bixiya malaan arag wax sheegaya tan soomaalidu ay tidhaahdo dee qofkii kol hadduu kaa maqan yahay waxa la yidhi sakaat fidrigiisi kuguma waajibin unbaa ka maqlaa dadka qaar oo kol hadduu maqan yahay inuu dhintiyo in kale warkama hayso adigan wareysanaya telefoon kula xidhiidhaye biilkaba u diraya hadduu dhintay maad ka daysa markaa kol hadduu maqan yahay oo biilkiisiina lagu leeyahay de sakaat fidrigiisina u raacaya ee maqnaashu isagu dee cudurdaar maaha
su-aasha sagaal iyo labaatanaad qolo foqoro ah oo aan ehelnahay oo miyi joogta ayaan u niyeeyey in aan siiyo zakaatufitrigeygii zakaatufitrigaa sidaasi ma ku ansaxaya waa arimo macnaha waxa uu sheekhu leeyahay iyagoo baadiye jooga aniguna halkan aan joogo sakaatufidrigeygii ma u niyoon karaa buu leeyahay inaan siiyo iyaa kaa guddoomaya la isweydiinaya ila cala alhawaa meeshii mubaasharatan cala alhawaa noqon mayse waxaweye waxaa loo baahan yahay horta laba mid khalad baa jira oo midi wa ciddii kaa guddoomi lahayd iska hortaagi lahayd baan jirin oo xalku wuxuu noqon karaa inaad ama dadka halkan siiso ama kaa aad la doonaysaa wakiiluu soo dirta kaa guddooma midka labaadna waxa weye dee sekada halka la joogaha lagu bixiyabaan marka iyagiina dee waa kuwana way maqayn sidaa darteed dadka halkan un iska sii labadaa khalad baa yimid
su-aasha soddonaad oo ugu dambaysa